xifdigeedii meel ka yar meel ka liidata lacag bay ahay armaajaa la gelin jiray meel baa la gelin jiray daydku iska dhig markaasaa la qaata aw qaala lahu lmaaliku maaligii baa wuxuu ku yidhi ixfadhaa xifdi fii hada lxifdi santuuqa ay gelin fa wadacahaa fii duunihi meel ka liidatuu dhigay wahuwa xirsuhaa aydan xirsigeedii weye shaygaan meeshii lagu xafidi jiray waa yahay laakiin meeshii armaa ee maxay ahay kaasabirhu yidhi ii geli isagana sanduuq uu iska geliy lacagta sanduuq waa la iskaga ridan jiray gurig dhex taal guriga sanduuqigaa lagala baxay marka awal ninkaasi meel adag buu yidhi ii geli meeshii adkayduma gelin meel un ayaduna xirsi iska noqon karta u geli intaasoo dhan waa asbaab inuu wax dayacay ama isaga ku tacadiyey lagu xisaabin karo daminaha waa damaanaya intaasoo dhan marka intaas wuxuu jejabinayaa asbaabta ninkaani ama waa tacadiyey ama waa dayac ama waa tacadi ama waa dayac labadoodana waa ku damaana walikullin minhumaa labadood mid kasta wuxuu leeyahay alfasqu inuu mataashaa markuu doono sida oo fuqahada xoogaa ikhtilaafaa ku dhex jiro ee wadiicadu macaqdiba mise waa idan marka hadda sida meeshan ka muuqata waxa wey waa fasaq caqdi wey war aniga waa ka baxay shay waxba kuu hayn maayo alaabtaada qaada inuu yidhaha kii kale inuu yidhaha nin wixii aan kuu dhiibta waa ka baxay waxaygaysii ninba markuu rabo fain maata axaduhumaa midkood hadduu dhinto ow junna waasho ow umiya caleyhi la miir daboolana in fasakda yadaaba fasakmaysa cuquudda jaa-isu darafaynka haddii labada midkood uu ka baxo ahlu tasarufkii waaba iska fasakmaya caradu wayadu lmuudaci yadu amaana ninka loo dhiibtay daalka haddii la fadxiyo waa midka wax loo dhiibtay ninka wax loo dhiibtay gacantiisu waa gacan ammaanow waa ammaano mar haddii la yidhi wuxuu ka farcay falqowlu fii asli liidaac dhiibashada asalkeedii haddii la isku qabto qowlka la aqbalahaya aw fi raddi celintii aw italafi qowluhu qowlkiisii wuxuu yidhi waxba iimaba dhiibanba markhaatina lama hayo isagaa la dhaarinaya waxba kuuma dhiibanaa le waa la dhaarinaya inuse waxu dhiiban wuxuu yidhi alaabtiisi waa u celiy kiina wuxuu leey iima celin waa la dhaarina waa talaftuu yidhi oo shaygii musiibaa ku dhacday oo anu aana shaqo ku lahayn ayadana waa la dhaarina marka qowlkiisaa la aqbalahaya ninka la yidhaha waa ninka markuu dhaarto dhaarta ninka la dhaarinahayo ninka la leeyahay qowlkiisaa la aqbalaya ilaa markhaati ma jiro markhaati meesha ma jiro marka ninka lagu leeyahay qowlkiisaa la qabanayo waa ninka la dhaarinahayo dhaartiisa lagu kaaftoonayo falow qaala hadduu yidhaha maa awdactani shayan waxba imaada dhiib ow radatuha waa kuu celiyay ilayka ow talifat bilaa tafriidin anoo aan ku dayicin bay dhiman sudiqa biyamiin alqowlu qowluhudi waa kaa tafsiirkeeda wayushtaradu siiqadii buu galay wayushtaradu lafdun min almuudici muudic waa midka daalka haddii la hoos dhigo ninkii alaabta lahaayo meesha dhigtay lafdi baa la shardiyaa inuu kastawdactuka waa kuu dhiibtay wastaxfadtuka waa kaa xifdi dalbaday ina ii xafidaan kaa dalbaday walaa yushtaradu lqabuulu qabuul shardi maaha bal yakfi lqabdu qabdi baa kaafina alaabtaan hebelow adaan kuu dhiibtay waa ka qaado afka kama had kifaayo ayagu waa ku haynaya afka hadduu ka hadlo iyo hadduu gacanta wax ka qabtay labadoodaba isla hadlo laakiin ninka wax dhiibanaya waxaa la rabaa inuu afka ka hadlo waxaan wuxuu rabo uu sheego saasaa la marka sida hadda madhabta ku socota waxa weeye waa caqdi weeye wadiicadu heshiis laba nin gelahayo ninkaan waxa wax ugu xafidayo way idan keligiis ma maxaa yeelay inuu fasaquu leeyahay iyo arrimaha noocaasa kubsa wallahu subxaana wa taala العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماشي باب الحجر ويتصرف لهما بالقبضة فإن ادعى أنه أنفق عليه ماله أو تلف قبل wixii hore soo maray oo intii caruurkan yar uu soo dhaqaaleynahayo dhan markhaati looma wada keeni karo culays marka waa la iska aqbala laakiin markii dhiibitaanka ay tahay waa marka aayaddu ay tiri faidaa dafactum ilayhim faashhiduu marka markhaatiga laga rabaa markaas marka waa la aqbalahaya bismi illahi raxmaan raxiim baab alcaariya caariyadii baabkeedu caariyada waa shayga dadka qaarkood ay yidhahaan tobol caarada oo qof qof wax ka qaadanahayo oo kusoo nafcinahayo oo wixii keena caariyaa la yidhaha oo kusoo nafcinahaya وكينه تصيح من كل جائز التصرف عاريض وحي أنسحيسا مد كستو تصرف كيسو سعنا مامل كيسو سعنا هي حوليه سنين كستو مامولانك نين حوليه سن مامولانك رادوانين مكلف وهو خيار ومحجور عليه أنا هين سفيهنا ماها سبينا ماها مجنون ماها مكلف رشيد مختار مالك للمنفعة منفعتنا هنت شيئا أنه كنا في عيان وإنه هلكا نينك وحارية قلنا هيا شروط دي سيول وإنه جائز التصرف هي شيئا منفعي سواء متاولو بإجارة إجارة بها كمت وقرق أنا سوء إجارتي ضد أساق عن كرد بدنين إنه دجيا سورة قلبي وطا laakiin asaga haddii laga ijaaro afar qof uu ahaa toban qof inuu dejiyo ma suurtoodayso dadkii laga ijaaray oo markii horeyse wixii lagu laysku ogaa wax ka hor ka koreeya ma saari karo guriga marka manfacada inuu hantaa la rabaa milkiga naftiga shayga raqabadiisa inuu milkiya shardi ma intaas waxa wey waa ninkii muciirka ahaayoo wax bixinahayey oo shayga caariye gelinahayay shuruuddiisa ويجوز إعارة كل ما ي... كل ما ينتفع به مع بقايا عينه كاسنا هو شيء اللي عاريه قلنا شيء عاريه اللي يرهدوا الله قفك لسينا هي شروط دي سيوي إعارة كل ما شيء كستين عاريه قليو ينتفع به لغو نفعنا مع بقايا عينه عينتي سباقان شيء شيء مركي لغو سو نفعيه سو سي دي سي اللي سو علين كروه كتاب كان والله سو آخرستي مرادان واكو سو توكدي بريقان وادقو مالمو جوغي قايد كان واكو سو شقيستي شيء سو سي سالكينه ama shay sidiisii aan ku imaanaynay haddii la isticmaalaba dhammaanahayo shumac aanaan ku caariyo geliya ma soconayso cuntadaanaa lagu caariyo geliya haddii mar la cuno wax soo laabanahayo male waxaa la rabaa shaygu inuu yahay shay markii lagu soo nafciyo hadda kabacdiisu la soo celin karo marka maca baqaa'i caynihi maa yuntafacu bihi maca baqaa'i cayni marka shayga caariyadaha shuruudiisi wey bishardi lafdin min axadihima labadooda midkood waa in shardi lafdi laga helaa ee si ninkaanu shaygaan ku soo nafciyo inuu kale yidhaahdo ama inuu yidhahdo shaygaan waa ku siiyo ku soo nafci siiqadii weeye kaasina siiqada hal daraf ah laga rabaa buu leeyahy wayantaficu bihi waa ku intifaacaya bixasabi alidni idankii qadarkiisa fayafcalu wuxuu samaynayaa alma'duuna fiihi wixii loo ogolaaday aw milahu ama wax la mid a aw duunahu ama wax ka sokeeya wax ka hooseeya gaadiidkan haddii la yidhi isticmaal oo wax ku raro waxaan rabaa inaan tobankan juuni ku qaato meel hebel ku geysto tobankii juuni ku geysanaya ama wax ka yar buu saarah ama wax la miisaan eg buu saarahaya laakiin tobankii ka badan ma saari ilaa ninkaas awalba wixii loo idnay idankii ma dhaafi karo ilaa an yanhaahu can ilkhayri khayr inuu ka nahayo maani intaasaa ku qaadan kartaa wax kale ma saari karta hadduu yidhaha wax kale la saari ma maal iyo duun iyo waxay rabtaba ha noqotee hadduu ka nahayo marka ninkaasi siduu wax ugu idnay ayuu shaygaas u maamulan fain qaala hadduu yidhaha israc xindatan qamadi ku beero jaaza shaciiru shaciirku waa banaanya maxaa yeele waa ka hooseeya waa ka dhibyari laa cagsuhu maya marka dhulka waxaa lagu beerahayo shaygii dhulka culayska uu saarahayaa la fiirinahaya shayga dhulka darar badan haddii loo ogolaado midkii ka darar yar ka dhib yar waa waa waa ku beeran kara laakiin wax ka dhib badan kuma beeran karo laa cagsuhu maya fain qaala hadduu yidhaha israc wax ku beero wa adlaqo iskana idlaaqo uusan wax u xadidinoo wax hebel uusan oran ziraaca maashaa wuxuu rabo iskaga beeran dhulkaanaan ku caariyo geliyey hal sano iska soo beero wixii uu ku beerto waxba looma sheegin wuxuu rabo iskaga beeran fain rajaca hadduu laabto qabla alxasaadi intaan mirihii la goosan wuxuu yidhi caariyadii waa ka laabtay dhulkaygii iisoo celi waxana waa ku beeran yihiin dhulkii waqtigii wax laga goosan lahaa lama gaari baqiya waa baaqi aanahay ilalxasaadi goosashada intii laga gaaro ilaa waqtigii goosashada iga goomo odhan karo amarkiisaa lagu beera laakiin biujratin ujruu ku baaqi ahaanaya in adina hadduu idnay mutlaqan idlaaq ahaan oo markii ugu horreysayba ma uusan odhan nooc hebel iyo hebel iyo ma odhan ee idan mutlaqa ayuu iska ah wax ku beero marka waxbeerashadaas waxa lagu beerana waa kale waqti gaabnaan kara marka waxbuu ku beertay wixii marka uu ka laabtay intii ka dambaysay ijaar buu iska bixina wa biqayriha biqayri lujrati ayuu ku baaqi noqonahay in adina hadduu idna fii mucayanin wax la magacaabay oo fasaracahu wuu ku beertay meeshaan wuxuu yidhi waxaa ku beeranaysaa maalan qamadi ama galley shay buu magaciisa u sheeg shaygaa ku beero shaygaasi muddada uu qaato wax la yaqaano wey hadhowtadii hadduu yidhaahdo dhulkaygiiisu celi waa ka laabtay caariyadii shaygaas ilaa uu soo galo wax la siinhayaa ma jiro maxaa yeelay muddada uu qaadanahayo muddo awaluu markii hore raalli ka noqdo ogolaaday laakiin haddaan wax mucayana la sheegin waxyaalaha la beertaa waa kale muddo gaaban yihiino waxaa suuragala inuu yidhahdo waxaan rabay shaygii muddada gaabnaa inuu ku beerto kan waa igu dheeri marka ijaar baa laga qaadaya meeshaas marka waxaa kuu soo baxaysa caariyadu inay tahay jaa-isatu tarafayn ninkii rabaa waa ka bixi karaa ninkii labadooda raba kii oo shayga la caariyo gelin waa iska celin karaa markuu rabo kana markuu rabo ka ceshan karaa laakiin shayga caariyada raad ku harahaya hadduu meesha ka yimid sida dhulkan wax lagu beeray oo kale markaas kabacdiga marka hadal imaanahayaayo in ujro loo xisaabiyo muddadu ku baaqi noqonaya inaan loo xisaabina imaanaysa laakiin hadduu kitaabkan oo kale akhrista yidhi oo uu yidhaahdo kitaabkayga iisoo celi waa loo celin ilaa wax kitaabkii lagu sameeyey ma jira wain qaala hadduu yidhaha iqris tallaal awibni dhis uma rajaca uu laabto qarsiga iyo zarcigu waa kala duwan yihiin sarcigu wuxuu ku dhisan yahay waxyaalahan fasliga ahoo mawsimiga ahoo sanad iskaga dhammaano kharaas mar haddii la yidhaahdana waa geed weyn oo la tallaalayo muddo jooga geedka weyn oo la tallaalayo muddo joogahay wey qarsigu marka wax ku tallaalu yidhi haddii la tallaalo geedku miduu jooga wax ku dhisuu yidhi meesha waa ku dhistay uma rajaca waa ka laabtay fain sharada al kaana sharada calayhi hadduu markii hore ku shardiyay alqalaca fujin maantii aniga aan rabo waxaas waa ku dhiso laakiin markaan rabo waa iga fujinaysa haddii shardigaas u yaalay qalaca waa fugsanahay shardigiisi waa sidaa ninkaan wuxuu ku dhistay shardi wixii meeshaan uu ku dhistay hadhowteed inuu ka fugso wain lam yashrid ma shardin markii hore isaba wax shardiga looma dhigno waxbaa fugsanaysa wuxuu dhulkan wax iskaga dhiso caariyo way ku dhiso wakhtaara almustaciiru ninkii caariye qaatay mustaciirku waa ninka shayga haystay ayaa alqalaca inuu iska fugsado doortay qalaca waa fugsana wuxuu yidhi waxa meesha ugu dhisnaayo waxay ahaayeen maalan alwaax iyo waxayga anaa fugsana waa iska fugsanaya muranba maba jiraba ilaa ninkii alaabta lahaabaa fugsanaya wain lam yakhtar hadduusa dooran oo ninka caariyada la siiyey wuxuu rabaa dhulkan wixii inay ugu dhisnaadaan kiina awal buu khiyaar u siiye inuu ku dhisto falmuciiru ninka wax caariye geliyay bilkhiyaari khiyaar buu leeyahy muciirku waa ninka shayga mulkigiisa iska leh ninkaas khiyaar buu leeyahay bayna tabqiyatihi biujratin ujro inuu ku baaqi yeelo yidhaahdo muddaduu meesha kugu yaallo ijaarisi wa bayna qalcihi inuu iska fujiyo wa damaani arshi maa naqasa bilqalci fujintaas wixii ku nusqaamay kharashkoodii inuu bixi waxaan intuu fujiyo wixii kharash ahoo ka dhinmay inuu ku daro iyo inuu yidhaahdo meeshiisa kugu yaallo ijaarisi labadaasba waa leey meeshaas marka ninka dhul uusan lahayn wax ku dhisanahayaa waa inuu xisaabta geliyo yowman maa inay imaan karto in ijaar loo bedelo shaqadaan hadda laska waxaan hadda la iska siiyey in ijaar loo bedeli karo waa inuu xisaabta geliyo inay arrintu ijaar isku bedeli karto marka ninkan milkilahaahi hadduu awal wax ku dhisan yiri oo ninkii wax ku dhistay ama dhismaha haddaayo ijaar ha ka qaato ama dhismahan ha fujiyo wixii nusqaana ha bixi hadduu burburhayo isagoo dhan bulkeetu ahaa waa burburhaya wax meesha baaqi noqonaya ma jirto kharashkii o dhan buu bixina walahu rujuucu inuu laabtuu leeyahay fil icaarati mataa shaaa markuu doono caariyegelintan waxaan uu siiyo yiri waa ku caariyegelay markuu rabo waa ka laaban kara ilaa an yuciira cardan dhul inuu caariyegeliyo maahan lidafni duugid dhulkan wuxuu yidhi meydkan in lagu duugo ayaanu caariyo gelin ha lagu duug fa inahu laa yarjicu fiiha ku laaban maayo maa lam yablal mayitu meydka hadduusa bololin alaykum salaam ilaa lafahaasi burburaan oo bololaan oo ciidda uu ka mid noqdo ma ku laaban karo meeshiisuu iskaga duugnaana meeshiis ayuu ku wax ijaaroo la siinaya waxbana ma jiraan markii uu bololo dadka arintaa khibradda u leh ay yidhahaan markan waa bololayo wax ku yaallaa ma jiro markaa dhulkiisi asaga iskale waalcaariyatu madmuunatun caariyadu waa la damaanay caariyadu waa la damaanay shay haddaa caariye u qaadatid talafkiisa dhibaatadii ku dhacda inaad dusha u dhigatid inaad ku xisaabtantid sida fuqahada shaaficiyadu ku socoto waxa weeye aariyadan haddii shaygan uu dhumo adaa bixina bal caariyatun madmuuna xadiidkaasoo kale ayay u fiiriyeen meesha fuqahada qaarkoodna ay leeyihin caariyatun madmuuna shardi lala galay weeyo haddii ay dhunto waa damaanahaya saasuu macnuhu noqonahayaa shardiba ah fain talifat hadday talafto biqayri listicmaali isticmaalkii keyrkiis almaduunu fiihi laysku ogolaaday walow biqayri tafriidin dayacaad la-aanba ha noqotee daminha waa damaana kitaabkan inuu akhristuu ahaa waxaa la siiyey waxaan akhriskii ahayn buu ku talfo gurigaasoo yaalaa la xaday ama waa ka dhumay ama wax kaluu ku dhum marka waa damaanahayaa bule hadduu rabo ma dayicino waa xafiday laakiin waa la xaday biqiimatiha yowma talafi fain talifat hadday talaftay bilisticmaali lmaduuni isticmaalkii la idnay fiihi lam yadman damaani mahayo maradan wuxuu yidhi hal sano inaa iska guntata aan ku siiyey halkiisana suu u qabay waa balasho waa baaba' inay balolaysoo baaba'ayso asagu waa ku tashaday markii hore marka isticmaalkii loo idnay ku dhammaatay waxba lagama rabin haye shaygan waxaa la rabaa ninkii lahaa in loo celiyo celiska celiskuna kharash buu u baahan yahay makiinad bay ahayd la isticmaalayo makiinaddii waa la isticmaalay in la qaado ninkii loo geeya kharash bay u baahanta yaa bixinaya kharashka wuxuu yihi wamunatu raddi celinta kharashkeedu cala almustaciiri ninka caariye qaatay ayay korkiisa ah ninkaana asagaa soo qaatay inuu celiyo ninkii u geeya asagaa laga raba kharashka ay ku tegaysana waa asagaa bixinaya maxaa yeele asagaa laga rabaa shayguu soo qaatay inuu iska celiyo meeshaas marka caariyadii waxaa uga hartay hal qodob oo hadda in badan lagu aafaysan yihi dadku waa ku aafaysan yihiin weliba shabaabka waxaa laga yaabaa dadkii awal waagii hore fiqiga akhrisan jiray nin qaafila maaha nin kale inuu ka taxadaro laakiin waa shay aafadiisu bannaanka taallow ninkan oo kitaabkan la siiyey soo akhriso nin kale sii siina isagoo milki manfacadani milkigeeda male waa loo baneeyey maahane maalikul manfaca ma ninkii kale sii siina mid kale sii siina waaba dhumaya kitaab marka dambe ninkii lahaa waa la garan waayaya haddii la rabo walaysa lahu an yuciira inuu cid caariyo geliya ma laha ninka uu caariyo gelinaya waxaa laga rabay inuu maalikulmanfaca yahay ninkaani maalig maaha waa loo baneeyey manfacada ee milki male sidaa darteed caariye uma bixin karo shaygaan asagu ha isticmaalo markuu isticmaalkiisa ka dhammaysta ninka ha u celiyo asagu caariye ma bixin karo hadduu ninkaasi ogolaado yidhaha ninkaa rabti waa siin kartaa kaas idankiisay ku socota laakiin asagu shay la caariyo geliya nin kale ma sii siin karo baabulqasbi boolidii baabkeedu waa shay la booliyoo la dhacay wahuwa alistiilaau in lagu qaalib noqdo weeye calaa xaqi lkayri kayr xaqiis cudwaanan dulmi xoolo qof kale iska leeyaho si dulmi a ugu qaalib noqdo iska qaata xoog buu ku qaata xoog markuu shaygaas ku qaato korkiisa wax canaab saaran wax laga baxaya maaha horta dembi weyn buu qaba hadduu dhul yahayna waa ugu sii darantao toddobada dhul baa la goynahayaayo markaasaa luqunta loo suwa hadduu wax kale yahayna hadda dembi weyn buu qabaayo kabiira nebiga sal allahu calayh wasalam markuu xajatulwadaac khudbada uu akrinahayay ayu yowmin haada ayu shahrin haada ayu baladin haada dadkiibu weydiiyey markaas yana shahrun xaraam baladun xaraam yowmun xaraam qaala faina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada sida bilahaasi xurmo u leeyina dhiiggiinayo idinkaga xaaraamaysa laga yaabay hadda wadaadadu inay dhiiggana ka dhowrsadaan maalkana in badanay ka dhowrsato laakiin cird inuu xaaraam yahay yaa dadka bara hebel yaan wax loo geysan sharaftiisa meel looga dhicin sidii loo baran lahaa shaqay u baahanta aw shaqa u baahanta marka alistiilaau calaa xaqi lkayri cudwaanan dulmi in loogu qaalib noqdo w sariqa hadday too laxday baab gaarahay leeda haddaysan dulmi ahaynoo xoolihii asagu laha xoog looga qaatay oo xaq lagu lahaa dartii suldaanku uga qaaday qasbi ma xoolo dad iska leeya ninkaani leeyaa laga qaaday laakiin xaq kaloo lagu lahaa dartiis baa looga qaaday qasbi ma cudwaan ma kan waxaa dulmi baa looga qaada faman qasaba shay-an shay ninkii qaata lahu qiimatun qiimo leh wain qallad haba yaraatee lazimahu radduhu inuu iska celiya laazim waajib waxaa ku ah inuu iska celiyo ilaa an yatarataba inuu ka ratib maayo maahane raddahu celintiisa calaa raddihi celintiisa talafu xayawaanin xayawaan talafkiisa aw maalin macsuumaynin la xafi- la dhowray dhowrsan maal in la dhowro mudan ama xayawaan in la dhowro mudan inuu ku talfahayo maahan oo sideebaa xayawaan ugu talfahayaa ninkan xoolihiisa celintiisa milu an qasaba lowxan loox inuu soo booliyey weeyo fasamarahu uu ku musmaaray calaa kharqin- calaa kharqi safiinati doon meelay ka jeexan tahay fii wasadi lbaxri badda dhexdeeda ku jirta wa fiihaa maalun xoolana waa saaran yihiin liqayri lqaasibi midka booliye uusan lahayn aw xayawaanun muxtaramun ama xa- xayawaanun macsuumun baa fuushan xayawaan la dhowray oo naftiisa la dhowray ama xoolo ha noqdo ama dad ha noqdo badda dhexdeedana waa ku jirtaa ninkii lahaana wuxuu yidhi, looxayga ii bixi marka looxa hadda la bixin maayo markay badda ka baxday kabacdi ayaa la bixin doona waa dararka ka laazimahaya ka badnaanahaya tii mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa hadda la siibi ma waxaa leeyahay qiimihiisii hadda si hadhowtadiina lacagtaada ka cesho sheegiisiis markii doontu badbaado ku tagto meel markaasuu looxiisa kala baxay lacagtiisana u celin fain talifa cindahu marka hadduu hayo ha celiyaa luli ilaa waqtigaas dhibaatada weyne ka imaanayso la rabo inta dhibaatada laga baxayo meesheeda inay iskaga iska eh, ahaato laakiin qiimuu bixinaya lilxayluura qiimahana ma milkinaya hadhowtadii waa la siinaya waa loo celinaya alaabtiisu ka qaadan doona fain talifa cindahu agtiisa hadduu ku talfo ow atlafa isagu uu talfo neef xoolaha waa iska qashay shaygii asagoo gu- agtiisa yaalla gurigiisa yaallo iska waa la xaray waa dhumay waa talfay waa halaagsan inuu damaanaa laga raba damaanta see u damaanahay fain kaana miliyan mil haduu yahay mil haduu yahay milina muxuu ah waa bayaanin doonaa miliga insha allah miligani waa shay isagoo kale la samayn karo waxyaalaha la beego iyo waxyaalaha la miisaamo iyo waxyaalaha noocaas oo kalea daminahu bimili maalkiis buu ku damaanay wuxuu ahaa konton kiilo beriisa kontonkii biyo keliyo kiilo beriiska noocii oo kale u siina fain tacadara lmilu miligii hadduu cudurtoobo noociisii oo kaleba waa la waayay fa bilqiimati qiimuu ku damaanahaya akara maa kaanat markay ahayd kay ugu badan tahay min alqasbi maantuu booliyey ilaa tacaduri lmili masalka cudurtoobidiisa intii laga gaaro sheegaan qiimihiisu hadduu marka hore hayo mar dhacahayay maanta ugu qiimo badnaa baa lagu qiimayn ilaa maalin walba inuu dhiibaa waajib ku ah maantuu qiimaha badnaa inuu dhiibaa ku waajiba maantuu qiimaha yaraa inuu waa- dhiibaa waajib ku ah maantuu ugu qiimo badnaa baa lagu qiimaynaya markaasaa laga qaado wax turinshaah oo ninkaas ee qaasibkaa loo samaynaya ma jiro marka waa shay mili ahaa laakiin maalkiis baa la waay wain kaana mutaqawiman shay qiimooba haya hadduu yahay waa dharkii iyo kitaabadii iyo waxyaalahaas aan beeg iyo miisaan midna gelin daminahu biqiimatii qiimadiisii buu ku damaanaya akara maa kaanat markay tahay intay tahay kay ugu badan tahay min alqasbi ila talafi maantuu dhacay ilaa maantay dhimatay markay ugu qiimo badnayd buu bixina maanta ugu qiimo badna xataa low zaada hadduu ziyaaday qiimihii cinda alqaasibi tuugga ee dhee booliqaadka agtiisa hadduu ku ziyaaday bian samina inuu cayilay weeye shaygii uu hayaa cayilay qiimo badan buu yeeshay maalin dambuu caatoobay hoos buu u dhacay waa dhib lazimahu qiimatuhu samiinan isagoo cayilan qiimihiisii baa laga raba markuu cayilanaana inuu celiyaa waajib ku ahayd markuu caatoonaana inuu celiyaa waajib ku ahayd marka markuu cayilanaana inuu celiyaa waajib hadday ku ahayd qiimaheedii buu bixina lazimahu qiimatuhu samiinan sawaaun hazila hazila ee, maxaa ee, caatooya bacda dalika am laa ma caatoobina ama gadaal ha caatooba ama yuusan caatoobini maantuu cayilay qiimahuu lahaa buu iska bixina isagaaba cayiliya hadduu rabo qiimihii buu iska bixina fain ikhtalafa hadday isqabtaan fii qadri lqiimati qiimaha qadarkiisii bay isku qabteen qiimuhu intuu ahaayo ma ahayn bay isku qabteen markhaatina lama haysto aw italafi waa talfaye ma talfina shaygaygu waa hayaa shaygii waa hayaa iyo maya shaygu waa iga dhintay waa la isku qabtay wax markhaatina lama hayo falqowlu qowlu lqaasibi midkaas booliqaadka qowlkiisaa la qabana qiimuhu intaas ahayd ku dhaaro inuu inta aha waa la dhaarina shaygii waa iga dhintay ku dhaaro inuu kaa dhintay hadda kabacdaa qiimo laga qaado laakiin haddii la ohan lahaa ninkan warkiisaa la rumaysanaya oo uu yidhaha shaygaygii weli ma dhiman shaygiina dhintay xaggee shayga laga keena meel laga keena la helin marka waa laga maarmi mahayo ninkan warkiisa in la raaco shayga inuu dhintay laga soo qaado hadda kabacdi qiimaa laga qaada aw fi raddi celin ayaa la ysku qabtay waa u celiyey shaygiisi waa siiyey alaasul cadamu raddi faqowlulmaaliki maaliga qowlkiisaa la qabanaya maaliku waxba ma qabo hadduu yidha layma siin asal waa inaan waxba la siin wixii hadda sii baa laleeyay markhaatina lama hayo shaygii oo marka kaamila hadduu celiyo waa saas ama qiimihiisii ama matalkiisi wain raddahu hadduu celiyo naaqis alcayni cayntiisu isagoo dhimanta cayntii baa wax ka dhiman tahay afar shay buu ka qaatay mid buu usoo saddex buu usoo celiyey awil qiimati qiimadii baa dhiman shaygaani hal shay buu ahay qiimadiisiibaa hoos u dhacay licaybin cayb ceeb darti ceeb isagu ku sameeyey ama ku dhacday darteed ayaa qiimihii u dhimay maalan neef xooluu ahaaye dhaawac baa gaaray neefkii waa duqoob intuu isagu haystay ceeb baa haysata aw naaqisahumaa ama labadoodaba isagoo naaqis uu celiya naaqis alcayni waalqiima cayntiina waxbaa ka maqan qiimadiina waxbaa ka maqan daminaal arsha kabkiibuu damaana wixii qiimada ka maqan iyo wixii caynta ka maqanba waa damaana waa loo qiimaynahayaa waa iska bixina shaygii oo kaamila inuu keenaa laga rabaa wixii ka dhimanna isagaa dhammaystira wain naqasat ilqiimatu qiimadu hadday dhimantay biinkhifaadi sixri sicirka hoosu dhaciisa faqad oo kale ah lam yalzamhu shay shaygaani waa sidiisii laakiin maanta hore qiimuhu lahaa maanta waa ka qiimo yaryahay qiimo dhacaas asagu wax uu sameeyey iyo wax asagoo ku xiran midna ma ahane waxba damaanima shaygaas marka waxaa laga rabaa inuu shaygii bixiyo haddii la waayo qiimihiisii inuu bixiyo wixii nusqaana inuu kabo wain kaana lahu manfacatu shaygu hadduu manfaco laha damiin ujratu ujraysiibuu damaana lilmuddati muddo allatii qaama fii yadihi gacantiisa uu ku nagaaday sawaaun intifaca bihi ku intifaaciya am laa kuma intifaacina dhulkaanuu dhacay gurigu ka dhistay waxaa le gurigaaga jajabso guriguu jajabsana wax ixsaanoo loo samaynaya ma jiro markuu jajabsadaa la fiirinaya dhulkii wax nusqaana meelo kala dheer iyo meelo hadday jiraan waxaa le dhulkii sin wax nusqaani hadday meesha ku yaalaan nusqaantii baa laga qaada dhulkiina waa laga soo celina intii meesha u haystana ijaarkii baa laga qaada hay waa hay ijaar lahu ahay ijaarkii waa laga qaada wax dabcaho loo hayo ma jiro ninkaas oo wax boole qaada manfacadii uu shaygu lahaa iyo cayntiisii iyo wixii oo dhanba inuu iska celiyaa la rabaa asagoo ha ku nafciyo iyuusa ku nafciyo shaygan waa booliyey waa iska haystay meeluu gashaday intaas ijaarkii waa ku socona ijaarkii waa ku soconaya intaas hadduu shay ijaar balay laakiin laa yalzamhu ku laazimi mahayo mahru ljaariyati addoontii meherkeedii almaqsuubati oo la booliyey ilaa an yadacaha inuu jimaaco maahan wahiya kayru mudaawicatin iyadoo aan adeecsanaynoo khasab inay tahay ma oo addoontaas iyaduna waa ogtahay inuu xaaraamka yahay oo uusa lahayn isaguna waa ogyahay hadduu khasbo meher baa laga raba hadday ayadu adeecdo zaaniyow waxba laga maqo zino marka hadda laga hadli mahayo maalan gabar bay ahaydoo hadda garoob bay noqoto qiimihiibaa saa u nusqaamay taasi waa nusqaan si kale loola xisaabtamahayo wlmiliyu miligii ad wuuu yii malkiis baa la bixinaya mutaqawimna qiimihiisaa la bixina mili muxuu yihi wlmiliyu huwa maa xasaruhu kaylun beeg wuxuu koobo wey aw wasnun miisaanna koobo wajaaza salamu fiihi salamna ku banaanya wax beegna koobo miisaanna koobo salam uusa ku baahdan waxyaala isku dardarsanayo sidii buskudkaoo kale oo intaas shay iskaga darsan mxuu ahaa xalwada udugyaasha qaarkooda laysku dardaro waxyaalaha laysku dardaray waa kii hore lagu soo sheegay salamku ma geli karo maxaa yeele kamiyadihii baan dadka u caddaankii laakiin wixii beeg koobo miisaan koobo salamna ku bannaan yahay waxaa la yahay mitl kal xubuubi mirihii wannuquudi alcagti waqayri daalika waxyaalihii kale maalan timirtii iyo zabiibkii iyo waxyaalaha noocaasoo kale kal xayawaanaati xoolihii weeye walmukhtalidaati waxyaalaha isku darsan kal hariisati wixii laysku burburiyoo kale weeye oo shay dhowr shay laysku daray oo laysku shiiday wa kayri daalika kayrkiis kaasna waxaa la yahay mutaqawim marka mutaqawimna qiimaa la aada milina masal baa la aada masalo hadda waxaa jirta xoogaa ee ee fuqahada xoogaa muran ka dhalin karta maalan nebiga sala allahu calayh wasalam laba haweenhu uu qabay baa midood saxan cunto ku keenta midii guriga lahayd baa hinaastoo gacanta ku dhufato saxankii laba u kala dhac saxankii cuntadii lagu celiyey midii waxaa la siiyey saxankii fayooda ayaa la siiyey saxankaas marka ma miliba mise waa mutaqawil saxanku mili miya ama waa mutaqawil mutaqawil wey miisaan iyo baag midna ma koobo ya saxan miisaan iyo mutaqawil midna ma koobo marka waxaa laga yaaba fuqahadan shaaficiyado kale inay uga cudur daartaan meeshaan wax la kala gudsanaayo maahan oo waxoo dhanoo mataacdaa oo meesha yaalla wax la kala gudsanaayo ma jira nebiga sala allahu calayh wasalam maslax ahaan buu wax u kala siiyey inay saa uga cudur daartaan hadda ninkaan isagu waa soo booliyey ninkii dad buu wixii kula sii macaamiltamayoo shaygu gacantiisa waa laga bixiyo cid kalea ka qaado cidda kale gacanteeda muxuu ku gelaa ninka booliqaadka wuxuu soo dhacay oo dad kale kasii gaday oo dad kale siiyey oo dad sidee baa loo maamula wa kullu yadin gacan kasta taratabad ka dhisantay calaa yadil qaasibi ninkaa booliqaadkaa gacantiisa fa hiya yadu damaanin damaan yadeedu wax allaaliyo wixii ninkaa wax kasii qaadayba sawaaun calimat bilqasbi ogaatay am laa ma ogeyn masaladaas marka kolleyba waxay ku dhisan tahay xadiidkii ninkii wixiisii nin kula kulma wuxuu raacdaysanahayaa ninkii ninkii wax ka gatay tuuggii buu raacdaysanahaya xadiidkii ku saabsan kolleyba laba xadiid baa meeshaas ku jirta oo nin oo nin wax ka gatay oo ninkaasna ninka shayga soo soo xaday ama soo booliyey noocaasoo kale ah oo ninkaana wax kasii gatay laba xadiid oo fuqahada midba mid qabsado midna uu yahay ninkii tuugga ha raacdayso ninkaan ninkaana wixiisa ha iska qaato midna uu yahay haddii ninkan wax laga gatay nin loo qaadan karaba uu yahay inuu nin waxale yahay oo uusan ka muuqan calaamo tuugnimo aysan ka muuqan wixiisii ha loo celi laba xadiidoo meesha kusoo aroortay weeye midka dambe waxaa la hela nasaa-i markuu ku jiro wuxuu yidhaahdaa abubakar iyo cumar ayaa saasoo kale ku sameeyey fuqahaduna kolleyba masaladaas waa masalo kala kicin karta dadka oo ninba meel wax ka fiirin karo marka hadda meeshaan waxaa ku socotaa nin allaali ninkii wax ka booliyey ninkan gacantiisa wixii wax kasii qaadayba asagay lamidi falilmaaliki ninkii shayga iska lahaa wuxuu leeyahay an yudamina alwala kan hore inuu damaano ku qabto wathaani kan labaad ninkaan nin baa kasii qaaday waa siiyey waa ka gaday waa kasii booliyey waa caariyo geliyey waxay rabtaba ha noqotee intuu u yimaado inuu yidhaahdo shaygii gacantaadu ku dhintay waxaygaysii ninkan dambe haddii wax laga qaaday isagu xagee wax u doonaya waxa ma ogeyn taas waa laga hadli doona laakiin hadduu doonana kanuu qabsana hadduu danana kanuu qabsana labadooda kii u rabo kana markii hore wax ka qaaday kana gacantiisaa shayga ku dambeeyey laakiin in kaanat yadu aaniya alyadu aaniya gacanta labaad hadday tahay caalimatan bilqasbi booligay ogey aw jaahilatan jaahil bay ahayd wahiya yadu damaanin damaan yadeedu gacanta dambe booliga waaba ogeyd oo saasay ku qaadatay waa iska daami ama booliga ma ogeyn laakiin qaadashada ay qaadatay lafteedaa damaanahayd ka qasbin booli wey waa kasii dhac aw caariyatin caariyo wey caariyana hadda waa la gudi jirtay aw lam takun yadu damaan ma aysan ahayn wa baasharat litlaafa talfintii bay la baashirtay ninkan shayga gacantiisu gacan damaaneed ma ahayn waxaa loo siiyey wadiica waa lagu ammaansaday laakiin isagaa gacanta la galay oo talfiyey shayga gacantii ayuu la galo waa talfiyey fa qaraaru damaani cala aani damaanta sugnaanteedu midka labaad korkiisay tahay ninkan shaygii uu soo booliyey nin baa kasii qaaday waana ogyahay inay booli tahay waa ka gatay waa siiyey waxay rabta shaygii waa talfay ninka dambaa laga rabaa gacantiisu ku dhintay kii hore wax loogu laabanaya ma jiro maxaa yeele ninka dambe isagoo og inay booli tahay bay gacantiisa ku dhiman ma ogeyn inay wux booli tahay laakiin qaadashadan uu qaatay qaabkeeda waxay tahay qaabkii wax lagu damaani jiray caariyaa loo siiyey isagu ninkan waaba ka dhacay oo waaba ka xoogay inay awal booli tahay ma ogeyn ninkaas booli laakiin isagaa kasii dhacay ama caariyaa loo siiyey gacantiisu waa gacan damaaneed wixii saasoo kale uu ku qaataba waa damaani lah shaygii waa dhintay asagaa wixii korkiisa yihiin kii hore loo laaban ma gacantiisu damaan ma ahayn shaygan waa loo dhiibtay waa laga ijaaray ammaanu ku hay laakiin asagaa talfiyo gacantuu la galay shaygiiba asagaa haleeyey markaasna shaygii asagaa bixinahaya kii hore waxba loogu laabanma marka ninka laleeyaha kanuu qabsan karaa kanuu qabsanaya waxaa la rabaa in la calaameeya ninka arrinta ku soo aruurayso marka dambe wixii korkiisa yihiin ninka qaraaru damaani la leeyahay waa ninka wixii korkiisa kusoo aruurayaano isagu hadduu wax bixiyana aan cid lu laabanayn haddii ninka kale bixiyana loo soo laabana bilfaqaraaru damaani cala taani kan labaad korkiisaa damaan ku yihi macnaheedii uu sii fasiro wuxuu yidhi ey idaa qaramahu lmaaliku asaga haddii maaligu ka gudo laa yarjicu cala alawali kii uu hore ugu laaban maayo wain qarama alawala kan hore hadduu ka gudana rajac caleyhi asagoo ugu soo laabana ninkaana awal waa soo booliyey ninkaanaa kasii booliyey shaygii gacantiisuu ku dhintay maalig wuxuu leey inuu kii hore qabsadana waa leeya kan dambe inuu qabsadana waa leey hadduu kan dambe ka qaado haddii wixii gacantiisa ku dhintaa laga qaaday cid u laaban ma hadduu kii hore ka qaado kii hore kanuu ugu soo laabanaya ninkaanu gacantiisa ku dhinta kii hore kanuu ugu soo laabanaya maaligu ninkuu rabuu qabsanahayaa laakiin labada nin waxay kale yihiin nin markii uu wax bixiyo ninka kale ka gudsanaya nin ciduu wax ka gudsada aan la arag marka ninka gacantiisa wixii ku dhinteen haddii uu markii hore isaba damaan ahaa ama booliga oo ogaa ama shayga isagu talfiyey wixii asagoo korkiisa yihiin asagaa arintuus kugu soo biirshubanaysaayoo laga qaada wain jahalat alqasba booliga hadday jaahil ka tahay wahiya yadu amaanatin ammaano gacanteeda ay tahay ka wadiicatin wadiicawo ninkan ninbuu ka soo booliyey ninbuu u dhiibtay ninka uu dhiibtay kama warqabo inay booli tahay gacantiisuna gacan ammaano weeye gacan damaan maaha waa loo dhiibtay boolidana kama warqabo shaygiina waa dhintay falqaraaru cala alwali sugnaantu midka hore korkiisaay ahaato qarashkii wuxuu ku sugnaanayaa ninkii hore maxaa yeele ninkan kale gacantiisu ammaanayaha isagu mana talfin gacantiisuna gacan ammaanayaha ay idaa qarima aani kii labaad hadduu gudo rajaca cala alawali kan hore ugu laabana wain qarima alawalu kan hore hadduu gudana falaa ninna ugu laaban mahayo falaa yarjic cala aani kan labaad ugu laaban mahayo waa ninkii soo booliyey oo nin ku ammaansaday haddii asaga wax laga qaadana ninna usoo laaban ma haddii ninkii lagu ammaansaday wax laga qaadana isagu u laaban qaraarku korkiisu meeshaas marka waxaa la kala booliyey xoolo waxaa jira waxyaalo la yidhaha ikhtisaas oo aan xoolo ahayn ikhtisaas oo xoolo aan ahayn qofkan asagaa shayga leh lagama qaadi karo lagama dhici karo laakiin wuxuu maal maaha wain qasaba kalban ey hadduu booliyo fiihi manfacatun manfaca ay ku jirto aw jilda maytatin mayte maqaarkeeda hadduu booliyo aw khamran khamre uu booliyo min dimiyin dimi uu ka booliyo aw min muslimin muslim uu ka booliyo wahiya muxtaramatun lazimahu raddu inuu celiyaa laazim ku ah eyga lama milkiyo haddii la dilana wax layskama qaado amantiisii waa la xaaraantinimay laakiin waxaa la yidhaha ikhtisaas ninkaan inuu ku nacfiyu leey xooluu u jiraa beer buu u waardiyeeyaa waxbuu u sameeyaa ikhtisaas baa la yidhaha ikhtisaas isagaa ku gaara lagama qaadi karo lagama dhici karo ninkii ka dhacaa inuu celiyaa waajib ku ah ikhtisaas baa la yidhaha waxa weeye jildu meyta meytadan beec ma gasho laakiin inuu intuu magdeeyo daahir ay u noqotaa suuragala intuusan magdayn haddii laga qaado waa in loo celiyaa maalna ma ahano hadda shay oo la gadi karo qiimo goyn kara maaha laakiin markii la magdeeyo kabacdu maal noqon doono aw khamran min dimiyin khamruu dimi ka booli dimiga muslimiintuu dhex joogaa khamradiisa iyo wixiisa wixiisa la faragelin nin baa yimid oo khamradii ka dhacay inuu celiyaa laga rabo aw min muslimin muslim buu ka booliyey wahiya muxtaramatun muxtaramahu muxtaramadaas wuxuu leeyahay waa marka la miirahayay dhacaankan khal inuu noqdaa la rabay ee inuu khamre noqdo lama rabi muxtaramadii saasuu ku fasiray waxaan samoolahayaa xadiid inuu nebiga sala allahu calayh wasalama ninuu yimid oo yidhi khamradan ay taan baaleh khalma ka dhiga markaasuu yidhi maya daadi marka khamradii in la hayo leeyahay khal baa laga dhigahayaa qofku haysto looma ogolayn marka ma garanayo muxtarama siday ku noqonayso muxtaramadiisa asaga wuxuu ku fasiray marka la miirahayay khal inay noqotaa la rabay maahane inay noqoto khamre inay noqoto lama waxyaalaha dhacaanka ah oo laga miirahayo geedaha maalan casiir la miiray oo meel la dhigay hadduu khamiiro khamiirku wuxuu gaari karaa iskaar inuu dadka wareego hadduu sii joogo wuxuu noqon karaa in iskaarkii xataa ka tago acid kaliya noqdo khalku marka waa sidaas acidkaas kaliya uu noqday marka waxaan inay acid noqdaan oo wax lagu iidaanto oo saas oo kalea la rabee khamre inay noqdaan lama saasoo ku fasir laakiin markii ixtiraamka loo sii laabto ma garanahay daadiba ninkii hadii la yidhi meesha xurmadu ka imaanayso meeshaan marka waxyaalahaas intay nool yihiin in la celiyaa waajiba fain atlafa daalika hadduu talfiyo lam yadmanhu ma damaana eygiibuu dilay eygayga iisoo gudo lacag keen lamala eyga tabantiisi waa la xaaraantimi laakiin intuu nool yahay ey nafcila weeyo inuu celiyaa laga beeruu waardiyeeya xooluu waardiyeeya waxbuu sameeyaa inuu celiyaa laga meeshaas marka wixii milkiyana qiimihiisa inuu u gudo hadduu qiimo yahay maalkiisu inuu u gudo hadduu nool yahay celiyo ayaa laga rabaa wixii ikhtisaasana intay nool yihiin inuu soo celiyaa laga rabaa laakiin hadday dhintaan wax laga magsana marka ikhtisaaskii waa la fahmaan u malayna waa shaygaas aan gadmi karinoo maalka noqon karin laakiin qofku nafci uu ku haysto hadduu talfana wax loo gudi maayo hadduu nool yahayna waa in loo celsho fain dubiqa aljaldu jildu maqaarka haddii la magdeeyo aw takhallalat ilkhamratu khamradii ay khal noqoto fahumaa lilmaqsuubi minhu ninkii laga buuliyaa iskaar ninkaan maqaarkiibuu soo qaatay khamradiibuu soo qaatay caaway iskaarkiiba waa ka zuulo aasid kaliyaha iska noqoto khal bay noqotay wixii iskaarkaaba waa ka zuulo hadda xoolay noqotay ninkaana milkigiisa weeya ha u celiyo hadday hallowdana waxaa laga rabaa inuu u damaanaa laga rabaa maqaarkii waa la magdeeyey markii la magdeeyey xooluu noqday hadaayatu najaasu ahaa hadda waa la gadi karaa xooluu noqday marka shaygii hadduu xoolo noqday ninkii iska lahaabaa iskale lilmaqsuubi minhu midkii laga buri marka arkaantii waxaa weye kaasib iyo maqsuubu minhu iyo shaygii maqsuubka ahoo la booliyey meeshaas marka qasbigii wixii la kala dhacay buu soo baxay waa nin xoolihiisiyo khasab loogu qaalib noqdo xaq la-aan hadda waxaa la galay shufco shufcada nafsadeedu waxa weye xoolo nin iska leeyaha khasab lagu qaadana laakiin ayago cudwaan maaha waa sharci milki oo qeyr oo xoog lagu qaadanayo oo sharcina aw shufcadaasi marka waxa weye laba nin baa waxaa u dhexeeyey dhul ama dhisme waxyaalaha noocaasa u dhexeeyey labadii ninuu u dhexeeyaa midkood niskiisii asagoo aan kii kale u sheegin buu nin ka gata ninkaas wuu ka gatay lacagtiibuu sii lacagtiibuu ka qaato waa iska tegi kii kalaa ogaaday inuu ninkaani saaxiibkiisa inuu hebel ka gatay hebel lacagtiisuu geynaya wuxuu leeyahy hoo lacagtaada shaygii anaa qaatay shaygii anaa qaatay buu leeyahy marka wuxuu yidhi hiya biiskaani lfaa'i shufca la yidhaahdo luqatan addamu wa sharcan xaqu tamalukin hanasho xaqeedu weeye qahriyin khasab lagu hananaha yahbutu u sugnaada lishariiki alqadiimi shariigii hore cala shariiki alxaadii shariiga dambe uu ku mudanayo fii maa mulika biciwadin ciwad wixii lagu hana dii shayga la siiyo leeya hibel ay tahay lagama shufcaysan karo laakiin ciwad waa la kala gatay marka shufcadaasi kolleyba wax soomaalidu taqaanoo magacaan siin karna maahane ninkii labada nin haddii midkood dhulkii nuskii sii gatay kan kale nuskii kale wax ugu dari maaye waa kasoo ceshanaya lacagtiisuu siina inamaa tajibu shufcadu waa waajibtaa fii juzin mushaacin juz faafsan min ardin dhul ahoo taxtamilulqismata qaybsi aqbali karta idaa mulikat haddii lagu hanto bimucaawadatin mucaawado marka juzi mushaac gurigan labadooda hadduu u kala calaamaysanyaho nina nuskaan leeya nina nuskaan leeya shufca ma imaan karto laakiin guriga waa isla wada leeyihiinoo nin meel gaara taabsan karaa ma jiro mushaac waa midkaas nin meel gaara taabsan karaa ma jiro waa nin walba milkigiisu waa ku faafsanya min ardin dhul taxtamilu aqbali karta alqismata qayb aqbali karta waa dhul la kala qaybsan karo dhulka aan la kala qaybsan karin hadhowtuu kuu keeni doonaa oo meel aan kala qaybsami karin shufca ma geli kartuu ku leeyahy idaa mulikat haddii lagu hanto weye bimucaawadatin mucaawado haddii lagu hanto mucaawadadu dhulkan waxbaa lagu badishay lacag buu ku gatay naag buu meher u siiyey mucaawado fa ya'khuduhaa waa qaadanayaa ashariiku aw shurakaa'u hadii rag badani wada lahaa calaa qadri xisasihim nin walba qaybtii ku aadanayd qadarkeed bil ciwad ciwad ayuu ku qaadanaya alladii istaqara calayhi alcaqdu caqadkuu ku sugnaaday ninkan dhulka nus buu lahaa laba ninoo kalena ninba nus buu lahaa ninba rubac buu lahaa labadii ninoo rubaca lahayd midkood ayaa gatay rubaciisi rubacaas uu gatay laba nin baa shafco ku yeelatay nin guriga nus buu lahaa ninna rubac buu lahaa labadooda marka ma isla ekaysana maya laysla ekaysan ma ee rubacaas saddex meelood baa loo qaybsanaya ninkaana labuu qaadanaya ninkaana hal meeluu qaadanaya qiimihii ninkaasi ninka kula heshiiyeyna sidoo kalea loo kala qaybsana oo nin walba qaybta ku aadanayd buu iska bixina waa qiimihii lagu heshiiye qiimaha lagu heshiiye waa ka yaraan karaa shayga qiimihiisa waana ka badnaan karaa waana ka yaraan karaa waana ka badnaan karaa wixii labadaas min ku heshiiyeen ayay iska bixinayaan sidii ay awal wax u kala lahaayeen bayna u kala qaybsanaan calaa qadri xisasi haye qadarkii baa la isku qabtay lacagtu intaasay ahaydii ma ahayn ninkii mushtarigaa wuxuu leeyahay lacagtan aniga waxaan ka siiyey labaatan milyan kana maya shan iyo toban baa ka siisay waalqowlu qowlu lmushtari fii qadrih qowlka la aqbalahayo oo lagu dhaarin doono la aqbalanaya ninka hadalkiisa la aqbalahaya haddii markhaati la waayo qowlulmushtari mushtariga qowlkiisii wey fii qadrihi qadarkiisa ninka dhulka iibsaday hadduu yidhaha labaatan buu ahaa kana uu yidhaha shan iyo toban buu ahaa markhaatina aan lahayn waxaa leeyaha labaatan wey ku dhaaro inuu labaatan ahaa waa la dhaarinaya labaatankii baa la siina ama dhulkaa loo dhaafo wayushtaradu lafdu lafdi baa la shardiya ninka wax shufcaysanayo waa inuu afka ka dhawaaqa qalbigaan wax ka qabay laga yeeli maayo ka tamallaktu waa hantay dhulkii waa hantay lacagtaadii ho ow akhadtu bishufcati shufcan ku qaad siiqo waa in laga helaaye qalbigaan ka qabay inaan dhulka cishado ma laga yeela haye markuu dhulkii cishada maxaa laga rabaa wayajibu maca daalika markuu qowlka ku dhawaaqo waxaa ku waajibaya imaa tasliimu lciwad ciwadkii inuu dhiibo ila lmushtari hoo lacagtaada inuu yidhaah ow ridaahu mushtari inuu raadi noqdo bikownihi inuu ahaado fii dimati shafiici ninkaan wax shufcaysanaya dimadiisa ninkaan dhulka ka ceshanaya lacagta waa iskaga kaalahanaya dhulkaaga iska qaado hadduu yidhaahdana waa suurogeli karta haddii kale waa inuu lacagtii hadda gacanta u saaro ama lacagtii gacanta ha u saaro ama ninkaan inuu deen ugu lahaado raalli ha ku ahay saasuu dhulkii ku cishan kara laakiin dhulkiina waa ceshaday lacagna dhiibi maayo laga aqbalima waxaa la horta lacagta keen aa dhul ceshata lacagta keenanaya aw qadaau lqaadi qaadigu inuu uxugmiyo lahu asaga bishufcati fa xiina idin yamliku waa hanana haddii qaadigii u xugmiyo waa la isdacweeye qaadigii baa lafiyey qaadigii baa shufcadii u xukun markaasna waa milkina haye shaygii hadduu qaatay ninkan lacagtii mushtar baa ka qaatay ee ninkii mushtaraa lacagtii waxaa ka qaatay ninkii dhulka uu ka gatay lacagtiisii saasay ku maqanta kaasi lacagtiisii ulati ninkan muxuu siinahayaa marka wuxuu yidhi fain kaana maa badalahu lmushtari mushtarigu waxa uu dhiibay miliyan hadduu ahaa dafaca milahu milkiis buu dhiibay lacag bay ahayd cuntay ahayd xubuub wax noocaasoo kalea wixii la beegahayo la miisaamahay waxaasay ahayd bis waa wixii buu iska dhiibay wa ilaa hadduusan mili ahayn dhul buu uga gatay wax kaluu uga gatay fa qiimatahu qiimadiisii buu siinaya xaalal beyc beyc xaalkiisa shaygan wax lagu gatay qiimuhu joogay ayuu bixina waqtiga wax lagaa gatay dhulkaas marka waa dhul laba nin udhexeeyo mushaacu ama milku lmaqsuum milkigii la qaybsaday waa dhul la kala qaybsaday gurigaana dadka u dhexeeyo waa la kala qaybsaday nina xaggaa jid looga bixiy nina xaggaa jid looga bixiy awilbinaau walqiraasu ama dhiskii iyo tallaalkii idaa biica haddii la galo munfaridayni ayagoo keligooda gurigan waxaa layidhi intaan dhismaha lagaa gado dhulka lagaama gado geedkaas meesha ka baxaa lagaa gado haddii sidaas la yidho saa waa laga gaday aw maa tabdulu bilqismati ama waxay ku burayso manfacathu manfacadiisii maa tabdulu waxay ku burayso bilqismati qaybtii manfacathu manfacadiisii almaqsuudatu loo qastay ayaa laga gaday kalbiihri ceelkii weeye wa dariiqi dariiqi addayiqi cariiriga aw maamulika ama wax lagu hantay biqayri mucaawidatin mucaawado qeyrkeed kalmawhubi wixii la bixiyey wey aw maa laa yuclamu waxaan la ogeyn qadra ama qadru amani amantiisa qadarka falaa shufcata fiihi shufca kuma jirto meeshaas wuxuu yidhi milki maqsuum wuxuu ixtiraazinayaa fii juzin mushaacin min ardin taxtamilu lqismata idaa mulikat bimucaawada waxaasuu rabaa ixtiraaskoodi inuu sheego marka wuxuu yidhi milki maqsuum haddii mar la kala qaybsamay juz mushaac miyaa jooga nin walba qayb buu yeeshay waa lagu kala tegay shufca ma geli karto binaa iyo qiraas oo aan dhul la jirin geedkaasaa lagaa gaday haddaa rabtid fuqso dhulka lagaama gaday xaabo ka dhigo shido waxaa rabtid ka dhigo dhul ma jiro marka meesha awalna markii hore maxaa shardi ahaa waa inuu dhul jiro dhul iyo wax ku dhisan ha noqoto dhul ha noqdo dhulbaa un jira ma guurtaa la rabay wuxuu inay noqdaan shufca markaasna ma geli karto maxaa yeele meeshaan dhul lama hayo geed meel yaalle iyo dhagxan meel taallow labadoodu iyo keligoodu aan dhul wadan baa la gaday aw maa tabdulu bilqismati manfacatuhu lmaqsuuda shaygii qaybta manfacadiisii loo qasta ayay ku burayso taxtamilu lqismata buu ku yidhi waa shay qayb aqbali kara gurigaan waa wen yahay labaa loo kala qaybsana laakiin shaygii haddii la qaybiyo manfacadiisii oo laga rabay ay burayso shaygaas lama shufcaysan karu yidhi kalbi iri ceelkii wey ceel haddii la yaha labada nin ha loo kala qaybso see loo qaybsana ceelkii see loo qaybsana wariiqi dayiqi dariiq yaroo cariiriya wey haddii la dabcaan in la kala qaybsho nina meeluu mara helin marka kaas hadduu nuskiisa gato shufca kuma jirtuu leey aw maa mulika biqayri mucaawadatin idaa mulikat bimucaawadatin buu yidhi waa shay aan mucaawado lagu hanan kal mawhuubi shaygii la siiye wey ninkaan dhulkaan labada nin bay udhexaysa nuskayga hebel baan siiye hebel haddii la siiye waxba lagama shufcaysan karo maxaa yeelay qiimo wax lagu kala gatayba meesha ma yaal aw maa laa yuclamu waxaan ogeyn qadru amani yuclamu baa ii dhigan laakiin meesha ma qaban kartee waa waxaan amantii qadarkoodii lama ogeyn lacag meel karuuran uga gab wuxuu lacagtaasaan guriga kaaga gab lacagtii waa qaaday inta aan la tirin baa qaar dhumay tirsigeediina lama yaqaan tirsigeediina lama yaqaan qaarkeedna waa dhumay marka shaygii wax lagu gatayba cadadkiisii lama yaqaana ninkii maxaa la siiya wax la siiyo lama yaqaan ninkii maxaa yeelay qiimihii wax laga bixiyey lacag meel dhooban ama alaab meel tuuran buu ahaa alaabtii qaar baa talfay intaan la tirin marka wixiiba tirsigoodii lama yaqaan qadarkoodiiba lama yaqaan markaasna shufca ma jirto maxaa yeele hadduu shufca damiira waa shufcaysanahay wixii inuu siiyaa la rabaa wixiina lama yaqaan qadarkoodi marka shufca intaa kuma jirto wain biica albinaau haddii dhismihii la gado iyo walqiraasu maca alardi akhadahu bishufcati shufcuu ku qaadanaya tabacan laha dhulkii asagoo raacsan dhulbaa asalah wixii kaloo ku dhisan waa raacayaan waa la shufcaysana gurigan dhulbuu ku dhisanya maca dhulkiisi baa la isku gaday waa shufcaysanaya dhulkii iyo iyo iyo geedkii waa isku wareegsanay washufcatu cala alfawri shufcadu degdeg bay ahay xadiidka kolleyba ku saabsanaa shufcatu kaxal alciqaali xadiidka dacfi baa ku jiray laakiin haddii aan degdeg wax loo kala qaadan ninkaan dhulka iibsaday kalsame iskuma qabo dhulka maadaale mise waa lagaa qaadana kalsame kuma qabo marka si kalsame ku timaado waa inuu degdeg ninkaan tilaabo u qaado fa idaa calima hadduu ogaado falyubaadir hadal dego cala alcaadati sida caadadu ay tahay shaygu waa u degdegay si la yidhaah fa in akhara hadduu dib dhigo bilaa cudrin saqadad waa dhacaysa cudur la-aan buu dib iskaga dhigo maalmuu iskaga kaadshayo ma hadlin marka shubco ma laha ilaa an yakuuna amanu lacagtu inay tahay maana muajalan mid mudaysan oo fa yatakhayaru wuxuu dooranaya waa kala dooranaya in shaa hadduu doono cajala lacagtuu soo dejijilaan waa qada waa qaadana wa in shaa hadduu doonana sabara waa sabraya xataa yaxilla ilaa uu xaaloobo wa yaakhud waa uu qaato ninkan lacag baa looga gaday nuskii lix bilood baa lagu mudayay hadduu rabo hadduu iska geynayo wuxuu leeyahay muddada anuu ma rabay hadda lacagta iska qaado gurigiina waa wareegsan hadduu rabana lixda bilood buu iska joogaya markii lacagta muddadeedu ay dhammaato oo ninkaan ninka ka qaatuu leeyahay hoo waxaagayoo kasoo ceshan labadoodaas waa u furan walow balaqahu lkhabaru hadduu khabarku soo gaaro wahuwa mariidun isagoo jira aw maxbuusun isagoo xabisan falyuwakiil ha wakiisho hebelow adaa wakiila guriga iisoo celi fain lam yafcal hadduusan samayn waana samayn karaa badalad waa buraysa isagoo wakiil samaysan kara fain lam yaqdir hadduusan kari karin inuu wakiisho aw kaana almukhbiru ninka u sheegay baa sabiyan sabi ahaayo hadalkiisa kuma kalsoonaan karo aw kayra iqatin midaan lagu kalsoonayn buu ahaa aw aqbarahu wuxuu u sheegay wahuwa musaafirun isagoo safar ku jira fasaafara fii alabi xaqii dalabkiisiibuu u safray fa huwa calaa shufcati isagoo safar ku jiraa loo sheegay marka meeshiibuu soo aado inuu gurigiisa soo ceshaduu rabaa markaasna waa shufcadii waa u bannaan tahay weli ninkaas cudurdaar baa haysto marna ma rumaysan marna safar buu ku jiro oo meesha ma joogo wain tasarafa almushtari mushtarkii hadduu sii maamulo shaygii oo fabanaa dhiso ow qarasa wax ku tallaalo takhayara shafiicu ninka shubcaysanaha khiyaar buu leeyahay bayna tamaluki maa banaahu wuxuu dhisay inuu hanto bilqiimati qiimo wa bayna qalcihi inuu fujiyo wa damaani arshii arshigiisa inaa damaano ninkan gurigiibuu ka gatay dhulkii nuskiisii dhismayaal buu ku daray geeduu ku tallaalay waxyaalo qiimo lahu meesha ku sameeyey ninkaana dhulkiibuu rabaa inuu shufcaysto dhulkan waxaanuu ku daroo dhan ama qiimaha ku qaato ama intuu jajabiyo burburiyo qiimahoodii ha bixiyo khiyaar buu leeyahay dhulkiisuu ceshanahayaa wixii kalena ama qiimahoodu bixinaya ama qiimu ku qaadanhaya asagaaba iska haysana wain wahabal mushtari mushtarku hadduu sii bixiyo ashiqsa qaybtii ninkii dhulka soo iibsaday qofbuusiiyo caruurtiisiiyo qofbuuskiisa aw waqafahu waa waqfa masjid baan ka dhigayaa meesha aw baacahu waa sii gado aw raddahu bilcaybi ceeb buu ku radiyey shaygiibuu soo celiyey falahu wuxuu leeyahy an yafsaha inuu fasaqo maa facalahu lmushtari mushtarigii wuxuu sameeyey inuu fasaqou leeyahy ninkaani ninbuu dhulkii ka gaday nuskii ninkaanu ma sheegin kii shufcaysan lahaa ma ogaan dhulkii markuu ka gaduu sii bixiyey waa waqfay waxbuu ku sameeyey ninkaan marka shufcaysan lahaa inuu yidhaha waqafkii wax kama jiraan bixiskii waxba kama jiraan dhulkii anaa ceshaday waa leey lacagtaadii hoo falahu an yafsakha maa facalahu lmushtari walahu an yaahuda min almushtari taani mushtarka labaad inuu ka qaato bima shtaraa bihi wuxuu ku iibsadayna waa suuragal ninkaani dhulkii uu gatay nin kale uu ka sii galo ninka kale uu ka sii gaday inuu ka shufcaystaana waa suuragal inuu fasaqo kii hore ka shufcaystaana waa suuragal oo haddii kan dambe qiimo badan yahan kii hore hadduu rabo ku laabana hadduu kan dambe qiimo yar yahan hadduu dambe kan dambe uu ka qaadana asaga bardu dhulkaas inuu qaato ayaa u fura oo qiimihii ku qaato waidaa maata shafiicu ninkii wax shufcaysanaya hadduu dhinto dhulkii maanta asagoo la gaday oo inuu dhulkii soo ceshado uu rabo ninkii dhint falil warasati lakhdu dadkii dhex lahaya inay dhulkii shufco ku qaataan bay leeyihiino annagaa booskii ku jirnay leeyihin dhulkayga waa isku wareegsan fain cafaa bacduhum qaarkood hadduu cafiyo yidhaahdo anugu waxba ka qaadan maayo shufcaysan maayo waa u dhaafahay akhadalbaaquuna inta soo hartaa alkulla dhammaan qaadanhaya aw yadacuuna ama waa dhaafahaya inay shirkadu sii badato yidhahaan qaar baan anagu shufcaysanaynaa lama rabo shirkadu sii badatee ama wixii o dhan ha wada qaateen ama ha wada dhaafeen labadaas muddood bay yeela laakiin inay shufco ku qaataan waa u bannaanta marka baabkaas shufcadu kuleey baab aan aan soomaalidu aysan aqoon wey nin hadduu maanta nuskiisa nin ka gato kii u tegaayo hadduu dhulka rabo u leeyahay nin aan wax kugu daray ii soo celi baab lqiraad qiraadkaanina waxa weeye